halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idiinku sii wadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay dhexmarka baibalka waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qorayey dadka reer korintos waxaanan weli horay idiinku sii wadaynaa xaalka ku saabsan camalka suuban ee qofka masiixiga ah laga doonayo markiiba ugu dambeysay waxay inoo joogtay aayadda lix iyo tobanaad ee warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos waxaa markaa ay inoo joogtay bawlos oo hoga tusaalaynaya kiniisadda oo welibana baraya qaynuunka suuban ee kiniisadda markay joogto dharxirashada timaha iyo hanaanka qofka masiixiga ah laga doonayo bawlos waxa uu leeyahay haddii nin ilaaq jecel yahay innaga la mid noqon mayno oo buu yidhi innagu ma lihin caadadaasoo kale waxa uu markaa bawlos ku soo gunaanaday inaanay kiniisaddu sharciyo iyadoo u gaara u samaynaynin dharxirashada dumarka iyo weliba timaha ragga waxa la doonayo waxa weeye in qofku xagga gudaha marka hore ka beddelmo waxaa la doonayaa in dabiicadihii hore ee qofka intaanu masiixiga noqon la gaabiyo oo welibana xaqnimada masiixa ay yeeshaan xubnaha kiniisadda markaana saaxiib haddii aynu leennahay xaqnimada masiixa oo dabeecadeennii hore aynu hoos keenno awoodda ruuxa quduuska ayaa waxaa isbeddelaya dhaqankii hore ee xumaa ee aynu lahayn haddaba sida qofku u labisto iyo sida timihiisu yihiin ayaan wax isbeddel ah keenaynin bawlos waxa uu leeyahay isagu sharci u dejin maayo kiniisadda waxaa keliya oo uu u sheegayaa sida isaga la wanaagsan waa inaan markaa xusuusannaa xorriyaddeenna masiixinimo ee layna siiyey inay ahayd inaan kaga fakarno kuwa kale oo haddii aynu aragno in ficilladeennu ay wax u dhimayaan dadka kale ee masiixiyiinta ah ee ku koraya masiixinimada ayaa waxaa habboon inaan ficillada ka waantowno waa inuu markaa inuu hogaamiyo qaynuunka laynoo dhigay si loo ammaano ilaah oo welibana dadka kale aan loogu xadgudbin iminka waxaynu soo gaarnay markaa maadada muhiimka oo ku saabsan waxa loo yaqaano cashada rabbiga waxaanu haatan soo gaarnay maado cusub waxaana ay u muuqataa inaan ka gudbayno hal daraf oo ku saabsan dhaqanka masiixiyiinta oo aynu u soo gudbayno wax ku saabsan cashada sayidka haddaba cashada rabbiga waa tan ugu quduusan xiriirka aynu la leenahay ilaah waxaan markaa ku kalsoonahay in cashada rabbiga ay dadka maanta si weyn u marin habaabinayaan qabashadeeda marka waxaa muuqanayaa in ay tahay wax la odran karayo cay sida dadku markaa ay u qabtaan waa marka ay xusuusanayaan cashadii ugu dambeysay ee rabbiga bawlosna waxa uu halkan ugu sheegayaa reer korintos in ilaah inuu xukumayo iyadoo weliba ay ku xidhan tahay sida aynu u qabanayno ama u xusuusanno cashadan ugu dambeysay ee sayidkeenna bilxaqiiqa kuwo badan oo reer korintosa ayaa u dhintay xukun kaga yimi qaabkii xumaa ee ay u maamuus tirayeen cashada rabbiga kuwana cudurro waaweyn ayaa ku dhacay kuwaasoo aan laga waaqsanaynin haddaba reer korintoskaas ciqaabtu ay gaartay ayaan garanin jirka masiixa waxaan markaa anigu laftarkayga aan la yaabanahay in dadka maanta nool ay garanayaan marka la leeyahay garashada jirka masiixa waxaan u samaynaa cashada sayidka hannaan soo jireena oo weligii soconaya habase yeeshee waxaa su'aali ka taagan tahay inaan leenahay garashada jirka masiixa markaynu qabanayno ama qaadanayno cashada rabbiga cashada rabbiga waa mid tilmaanta hab aad u weyn oo quduusa oo mucayima kuna aadan cibaadaysigeenna masiixinimo reer korintoosna waxaa dhacay beriga derajadii iyo qawaaniintii laga doonayay in loo qabto cashada rabbiga oo waxa ay gaartay heer aad u hooseeya oo ay waxyeello ugu geysanayaan cibaadaysina warkiidaa waxaan ku soo dari lahaa qaybtan looga hadlayo cashada rabbiga qaybtii aan uga hadlay ruuxa sida ku qoran warqaddan reer korintos habase yeeshee sidaas noqon mayso waayo bawlos waxa uu aad u eegayaa xaal ka taagnaa korintos oo cawaaqib xumaa marka qayb ahaan waxaan odhan lahaa waxa bawlos ka hadlayo haatan waa xaajo ku saabsan jirka ee maahantan ruuxa saddex ka mid ah injiilada ayaa waxaa looga hadlay xaalka ku saabsan cashada sayid ciise masiix ee ugu dambeysay mar kale ayaa inta haddana laynoogu sheegayaa wax ku saabsan cashada rabbiga waa warqaddan koowaad ee reer korintose waxaa markaa xiise leh inaanay jirin meel laynagu amrayo inaan dhowrno dhalashada sayidka laakiin waxaa laynagu amray haddaannu nahay kuwa masiixa inaan dhowrno dhimashadiisa amase cashadii ugu dambeysay haddaba bawlos waxa uu ahmiyad ahaan eegayaa cashadan ugu dambaysa ee rabbiga waxna uu siinayaa mudnaanta koowaad aayadda saddex iyo labaatanaad ee cutubkan koob iyo tobnaad inkastoo aynaan weli gaarin ayaa waxaa ku qoran sida tan waayo rabbigaan ka helay wixii aan idiin dhiibay taasoo ah in rabbi ciise habeenkii la gacan geliyey uu kibis qaaday haddaba bawlos tan waxa uu ku helay muujin toosa oo kaga timi ilaah isaga oo isna xaaladan ka hadlaya ayaa bawlos waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka shan iyo tobnaad aayadda saddexaad inkastoo aynan weli gaarin iyana ayaa waxaa qoran waayo markii ugu dambeysay waxaan idiin dhiibay waxaan aniguba helay oo waxa weeye masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida qorniinku leeyahay marka ay sidan tahay ayaa waxaa muuqanaya in rasuul bawlos helay muujin toosa oo ku saabsan injiilka iyo muujin toosa oo ku saabsan cashada rabbiga rabbigu waxa uu siiyey isaga tusmooyin ku aadan cashadan ugu dambeysay ee lagu xusuusanayo dhimashadii sayidka waxaad xusuusan karaysaan haddaba in bawlos aanu ka mid ahayn xerta oo uusan joogin habeenkaa sayid ciise masiix isku duwayey cashadii rabbiga waxaan qirayaa in ay dhib badan tahay in layswaafajiyo waxa bawlos ku lahaa kiniisaddii reer korintos iyo sidaan innagu u maamuusno cashadii ugu dambeysay ee sayidka haddaba layslama simi karo sidii xaalku ahaa waagaas iyo sida uu iminka yahay ama loo qabto cashada rabbiga maalmahaas dadku way u dabaaldegi jireen cashada sayidka oo waxaaba ay ahaan jirtay in muraad dadku isugu yimaadaan iyaga oo faraxsan iyadoo la damaashaadayo si bal aynu xaalka wax kaga ogaanno ayaa waxaa habboon inaynu bal eegno kitaabka falimaha rasullada cutubka labaad aayadaha lix iyo afartan ilaa toddoba iyo afartan ee baalka laba boqol koob iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo maalin waliba iyaga oo isku wada qalbiya ayaa ay macbudka ku jiri jireenoo kibisna guryahooday ku cuni jireenoo cuntadoodana farxad iyo qalbi daacada ayaay ku cuni jireen ilaah bay ammaani jireen oo dadka oo dhammuna waa u bogay iyaga ilaahna maalin waliba kuwa badbaadaya ayaa uu ku dari jiray nin noolaa wakhtigii masiixinimadu ay cusbaydoo la oran jiray aristides oo ahaa filosofi reer atenai ah ayaa sidan soo socota u sharaxay masiixiyiintii joogi jirtay xilligiisii waxaana uu yidhi subax waliba iyo saacad waliba waxa ay ilaah ku ammaani jireen sida uu ugu wanaagsan yahay iyaga oo haddii mid ka mid ah quduusiyiintu uu dhinto way raynrayn jireenoo ilaah bay ku ammaani jireen haddii dhallaan iyaga ka mid ahi dhintana ilaah bay si xoog leh ugu ammaani jireen maadaama uu ahaa dhallaan aan wax dembi ah dunida ku samaynin haddaba warbixintaas waxaa qoray nin aan xubin ka ahayn kiniisaddii waaga ah oo kor ka eegayey masiixiyiintii noolaa qarnigii labaad ee masiixinimada haddaba kiniisaddii reer korintos waxa ay lahaayeen isla hannaanka ah in wax la wada cuno maalinta la xusuusanayo cashada rabbiga taasoo waafaqsanayd sidii sayid ciise masiix ugu qabtay qolladii sare markii uu isku duwayey cashadan laakiin reer korintos wixii ka horreeyey wakhtigii bawlos la hadlay si wanaagsan uma ayan dabaaldegi jirin habase yeeshee dabaaldeggii soconayey markii sayidku isku duwayey qaynuunkan ama hannaankan aynu jidhkiisa iyo dhiiggiisa wadaagayno ayaa yeruusaalem waxaa ka soconayey ciiddii kormaridda waa maalintii reer binu israa'iil ay xusuusan jireen markii masar laga soo samato bixiyey habase yeeshee hannaan cusub oo kaa ka duwan ayaa sayidkeennu bilaabay wuxuu dhaqankaa si liciifayey ka duldhisay hannaan qaynuun ku salaysan kaasoo aanu sal u ahayn naxaas ama maar laakiin lagu saleeyey kibis iyo canab maanta waxaa kiniisaduhu ay u dabaal degaan ama ay xusuustaan maalintaas qiimiga weyn leh waxaa markaa dunida oo dhan laga xusaa maalintan oo dadkuna waxa ay isugu yimaadaan guryahooda waayo ninna shaqo ma aado waxaana loo yaqaanaa ciidan easter holiday waxaa aalaaba la qabtaa inta u dhaxaysa bisha maarso ilaa iyo tan abriile haddaba waxaa jira dad badan oo aan jeclayn isku imaatinka iyo wehelnimada masiixiyiinta haddaanay ku salaysnayn sida qawaaniinta maalintaasu tahay kiniisadihii hore waxa ay cunnada u samayn jireen si dadku isku arko oo waxaana loogu yeeri jiray ciiddaas mid farxadeed oo dadku ay isugu wada imanayaan wixii markaa ka dambeeya damaashaadka ayaa la isugu iman jiray cashada sayidka waxaase ka horrayn jiray xafladdan kalgacaylka iyo farxadda miran markaana damaashaadku waa laba mid dadku ay isku imanayaan oo la wada joogayo iyo mid loo soocay cashada rabbiga waxaase aalaaba horrayn jiray kan damaashaadka iyadoo markaa ay ugu wacan tahay kala soocniinta labadan ciidood ee kale ah isku imaatinka iyo tan kibista iyo canabka la wadaagayo ayaa waxaa muhiima inaynan raacin xaaladdii xumayd ee ka taagnayd kiniisaddii reer korintos markaana waxaa inta yaalla cashar ahmiyad inoo leh haddaan intaa kaga gudubno faalladii dheerayd ayaannu iminka ku soo noqonaynaa xigashada kitaabka ama waxa inoogu qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka koob iyo tobnaad aayaddiisa toddobiyo tobnaad baalka saddex boqol iyo afar ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan anigoo tan idin faraya idin ammaani maayo waayo isuguma timaadaan waxa roon waxaad isugu timaadaan waxa daran waxa marka la eego haddaba aayaddan ay turjumada dhabta ahy noqonaysaa iminka waxaan idinku leeyahay idinku ammaani maayo tan waayo waxaad isugu timaadaan waxaan wanaagsanayn haddaba waxa ay ahayd in ay isugu yimaadaan ama ku walaaloobaan waxa ay ka helayaan barako weyn oo xagga ruuxa ah laakiinse inkastoo ujeeddadu ay sidaa tahay ayaanay haddana sidaa isugu iman jirin haddaan markaa horay idiinku sii wadno ayaannu eegaynaa haatan warqaddii koowaad ee rasuul bawlos qoray dadka reer korintos cutubka koob iyo tobnaad aayaddiisa siddeed iyo tobnaadoo leh horta haddaba waxaan maqlay inaad iskala qaybqaybisaan markaad kiniisadda isugu timaadaan badhna waan rumaysanahay waxaa markaa uu ula jeedaa marka uu leeyahay badhna waan rumaysanahay wixii la ii sheegay ugu yaraan bar baan rumaysanahay haddaba bawlos waxa uu ka hadlayaa isku imaatinkooda taasina waa kiniisadda dhabta ah haddaba markii innagu aynu kiniisad ka hadlayno waxaannu u jeednaa dhismaha laakiinse bawlos waxa uu ka hadlayaa xubnaha kiniisadda oo iyagu oo dhaniba wada ah hal jid haddaba markii innagu aynu kiniisad ka hadlayno waxaan u jeednaa dhismaha laakiin bawlos waxa uu ka hadlayaa xubnaha kiniisadda oo iyaga oo dhanba wada ah hal jidh haddaba marka aynu ku hadlayno dhismaha ayaan loo jeedin dhismaha caadiga ah ee waxaa loo jeedaa ururka masiixiyiinta waxaan markaa ognahay in ay jiraan kiniisado kala duwan sida methodist presbyterian babtist iyo weliba bentecost iyo weliba kuwo kale oo fara badan sida alliance haddaba dhismaha ma ahan kiniisadda ee waxaa kiniisadda noqonaya ururka rumaystayaasha ah waxaa kaloo dhib badan in iyadoo aan layskala qaybqaybin hal kiniisad laysugu yimaado maadaama iskala qaybintu ka dhex jirtay ururkii rumaystayaasha ahaa ee reer korintos sidaan ku soo aragnay cutubkii koowaad ayaa nin waliba waxa uu la yimi aragtidiisa marka ay joogto xusuusta cashadii u dambaysay ee rabbiga markaana waxaa soo baxay sida ay u kala qaybsamayeen haddaan horay idiinku sii wadno xigashada warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka koob iyo tobnaad aayadda sagaaliyo tobnaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo dhexdiinna waa in ay jiraan waxyaalo idinkala sooca in kuwa loo bogay ay idinka dhex muuqdaan marka ay sidan tahay ayaa inta laynoogu siinayaa aasaaska firqooyinka bidcada ah ee sida ay doonayaan u turjunta injiilka ciise masiix haddaan tafaasiil aayaddaa idinka siiyo ayaa ilaah kala saaraya kuwa loo bogay iyo kuwa kiniisadda u jooga inay xumaan fidno iyo qas ka dhex abuuraan xubnaha masiixiyiinta ah waxaa jira markaa hormooyin jecel ilaaqda iska horimaadka iyo baaba'a ururkan isugu yimi masiixa aawadii waxaa markaa bawlos uu leeyahay haddaan idiin turjumno waa in dhexdiinna ay jiraan firqooyin bidca ah si loo helo waxyaalo idinkala sooca in kuwa loo bogay ay dhexdiinna ka muuqdaan haddaba bidcadu way imanayaan iyaga oo weliba u eg sida urur kiniisadeed markaana sayidku waxa uu iyaga ka soocay kuwa isaga daacadda u ah oo bannaanka ayaa ay imanayaan haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa cutubka koob iyo tobnaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan sidaa daraaddeed markaad isugu timaadaan isuguma timaadaan inaad cashada rabbiga cuntaan haddaan idiin tafsiirno ayaa bawlos waxa uu leeyahay markii aad isugu timaadaan hal meel ah ayaanay suuragal idiin ahayn inaad wada cuntaan cashada rabbiga haddaba suuragal ma ahayn in sidii la doonayey ay u qabtaan cashada rabbiga iyadoo ay ugu wacnayd damaashaadkii hore markaasoo qaarkood ay khamri iska soo cabayeen qaarna ay cunno fara badan cunayeen iyagoo weliba aan sanka u saaraynin kuwa iyaga la fadhiyey waxaana ay taasu keentay inaanay sidii la doonayey u qabanin cashada rabbiga haddaan haatan horay idiinku sii wadno ayaannu eegaynaa isla aayadda koob iyo labaatanaad ee isla warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos waa tii koowaade waxaana qoran sida tan waayo mid kasta cashadiisuu kan kale ku hor cunaa mid waa gaajaysan yahay midna waa sakhraansan yahay waxaa halkan haddaba ka soo baxay arrin dahsoon waxaa ka soo qaybgeli jiray cashada rabbiga kuwo masaakiina oo aan haysan cunno ay la yimaadaan xafladda welibana waa ay baahnaayeen waxaa haddaba hareer fadhiya mid hodana oo la yimi xafladda digaag duban iyo caano dhaylo-ada waxaana dhici jirtay inaanu afka u saarin wixii uu la yimi kuwii masaakiinta ahaa ee gaajaysnaa marka ay sidan dhacdo ayaa waxaa halkaa ku maamuus jabaya wehelnimadii laysugu yimi waxaana baaba'aya nidaamkii wehelnimada markii xaaladdu ay sidaas tahay waxaa kaloo jiray arrin kale haddaan horay idiinku sii wadno si aynu arrinkaa kale ku ogaanno ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka koob iyo tobnaad aayadda labaiyo labaatanaad waxaana qoran sida tan sowma lihidin guryo aad wax ku cuntaan oo wax ku cabtaan mise kiniisadda ilaah baad fududaysanaysaan oo aad kuwa aan waxba haysan ceebeynaysaan maxaan idinku idhaahdaa ma waxaanaan idinku ammaanaa idinku ammaani maayo haddaba bawlos waxa uu leeyahay haddaydan wehelnimo dhaba isugu imanaynin miyaanay idiin wanaagsanayn in qof waliba gurigiisa cunnada ku cuno wixii ay samaynayeen ayaa naafaynayey oo kala haatinayey kiniisadda qaarkoodna waabay marqaansanaayeen wakhtiga farxadda iyo jacaylka la isugu imanayo oo la xusayo cashadii ugu dambaysay ee sayid ciise masiix waxaana cad inayan iyaga oo dhaniba lahayn danni hagaagsan oo ay ku xusuustaan dhimashadii masiixa ee lagu xusuusto cashadan ugu dambaysay ee sayidka sidii la doonayey uma ayaan arkaynin markaasaa bawlos su-aal weydiiyey oo waxa uu ku yidhi ma waxaanaan idinku ammaanaa idinku ammaani maayo haddaba waxaan iminka eegaynaa maaddo kale oo isla mawduucaasa oo ku saabsan muujinta bawlos loo muujiyey si bal aynu taa wax kaga ogaanno ayaa waxaa muhiima inaynu isla eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadkii reer korintos cutubka koob iyo tobnaad aayadda saddex iyo labaatanaad baalka saddex boqol iyo afar ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waayo rabbigaan ka helay wixii aan idiin dhiibay taasoo ah in rabbi ciise habeenkii la gacan geliyey uu kibis qaaday haddaba mararka qaar dadku waxa ay yidhaahdaan waa kuwa masiixiyiinta ahe waxaannu doonaynaa inaannu ugu damaashaadno cashada sayidka si waafaqsan sidii bawlos sameeyey haddii markaa aydin doonaysaan inaad wax u samaysaan sidii bawlos yeelay ayaa waxa wanaagsan inaad isugu timaadaan koob iyo tobanka fiidnimo waa inaad qabataan ama xusuusataan isla wakhtigii la qabtay ama la gacan geliyey sayidka oo ahaa wakhtigii habeennimada ahaa cashadii habeenkaasna waxa uu kor u qaaday kibis oo waxa uu rasuul bawlos leeyahay sida ku qoran isla warqadan koob iyo tobnaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan oo markuu ku mahadnaqay ayuu jijebiyey oo yidhi tan waa jirkaygii laydiin jijebiyey tan u sameeya inaad igu xusuusataan haddaba sida aad garanaysaan qaarkiinna aqoonta u leh kitaabka ayaa bawlos habeenkaas aanu la joogin ciise masiix waxaana markaa aan idinku leeyahay muuqasho ayaa ay tani ugu timi waa habeenkii xoogagga cadaabtu ay burburinayeen badbaadiyaheenna haddaba sida fudud oo aan adkayn iyo dareenka hagaagsan ee ay cashadani ku salaysan tahay baa nuxur zaa'ida leh waxaad eegtaa sida aayaddu leedahay markaasoo bawlos leeyahay oo markuu mahadnaqay haddaba sayidkeennu habeenkaa wuu mahadnaqay isaga oo hoos jooga hooska iskutallaabta oo ka soo laadlaaday qolladii sare ee uu cashada ugu samaynayay xertiisa dembi ayaa waxa uu soo garaacay qolladii sare ee sayidku joogay oo waxa uu dalbanayey in qaybtiisa laga siiyo jidhka habase yeeshee sayidku ilaah buu u mahadnaqayey markaasuu bilaabay inuu kibista kala jejebiyo waxaa mar waliba jirayay kala duwanaansho u dhaxaysa rumaystayaashii waagaas haddaba su-aashu waxay noqonaysaa miyaad jejebisaan kibista marka aydin wadaagaysaan cashada rabbiga haddaan faalla taa idinka siiyo ayaa madhabta katholiga ay jejebiyaan laakiin madhabta luutherinku sidaa ma yeelaan iyo weliba qaar ka tirsan brotestantska laakiin waxaa jira badana in brotestanku ay baryahakan jejebiyaan kibista waa kuwa afrikada aan ku arkay e waxaana taasu ay ka hadlaysaa jirkii masiixa ee la burburiyey waxay kaloo ka macno tahay kibistan la jejebinayo wadaagga la wadaagayo jirkii ciise masiix nin wadaad ahaa ayaa wuxuu beri hore qoray kala jejebintan la sheegay ayaa qayb ka ah wada wadaagid oo waxa uu yidhi bawlos waxa uu ku canaantay reer korintos qorshahooda ah in ay iyagu iskala qaybiyaan kaasoo aan hagaagsanayn waayo qof waliba ee kiniisadda ka mid a ayaa uu leeyahay qoruhu waa kuwiisa markaa la dooni maayo in habeenkaa lagu kala qaybsamo cashadan laysugu imanayo ee sayidka haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka koob iyo tobnaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan sidaa oo kalena cashada dabadeed ayaa uu qaaday koobkii isaga oo leh koobkanu waa axdiga cusub ee dhiigayga tan u sameeya inaad igu xusuusataan mar alla markaad cabtaan haddaba kibistu waxa ay ka hadlaysaa jirkii la burburiyey koobkuna waxa uu ka hadlayaa ahdiga cusub waxaa loogu yeeray koobka iyadoo ay ugu wacan tahay in koobka u taagan yahay dhiiggiisa waxaa kaloo loogu yeedhaa isla koobkan geedka canabka laakiin ma jirto meel lagu sheegay khamri waxaase jira dad badan oo yidhaahda habeenkaa la wadaagayo cashada sayidka masiixiyiintu waxay cabbaan khamri laakiin markii aad eegto taariikhiyan sida ay ku bilaabatay cashadan ayaan inaba la ogolayn in habeenkaa la qaato wax la khamiiriyey ama khamiir lagu daray waxaan idinku leeyahay lama ogolo inaba wax khamri leh xilligaas waxaa xiise leh haddaba in sayid ciise masiix ugu yeeray koobka oo macnuhu noqonayo koobka celinaya dhiigga jirkiisa waayo wuxuu u dhashay inuu dhinto oo uu dhiiggiisa innaga inoo daadsho
Thank you.
cilmigiisa midkaan cidla koobinow nagacay miabow ceebiyo ciqaab hadduu ku curatayo cibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo nagacay miabow ceebiyo ciqaab caalamkan rabbigu ku ku cafiyo nagacayni abow ceebiyo ciqaab masiixi camaarsan manta loo culo nagacayni abow ceebiyo ciqaab sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug laq halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin